يسقيناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxa idaacadda islaamiga landalus qodobada aad warkayna ku maqli doontaanne waxaa ka mid ah waxaa magaalada kunya barrowe wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ku geeriyooday mid ka mid ah salaadiinta hogaanka dhaqanka ee wilaayada shabeellada hoose maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo horey ugu dhaawacmay howlgallo ciidamada mujaahidiintu fuliyeen ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhintay magaalada muqdisho mucaaradka kooxda ridada soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya murtadiinta waxa ay la qaateen gaalada caalamka ee fadhigoodu yahay xirada xalane ee magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa xalay goob fagaare ah ku daawaday istaarkii alkataa'ib ay kasoo saartay weerarkii maxaas hay-ad reer galbeed ah ayaa warbixin ka soo saartay dilalka iyo tacadiyada foosha xun ee maleeshiyaadka maamulka riddada ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah munaasabad gebagaba u ahayd tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday gudaha masjidka abuubakar usidiiq ee degmada tiyiiglow
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkayna subax iminkana isagii oo fidsan waxaa magaalada kuunya barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ku geeriyooday mid ka mid ah salaadiinta hogaanka dhaqanka ee wilaayada shabeellaha hoose waxaana arrinkaas goordhow ka waraysanay bashiir muxwidiin abu ayman bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka khaalid xasan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ee allah u naxariisto waxaa saaka idin soo gaartay warka ku aadan geerida suldaan maxamed mayow abuukar suldaankii beesha hintire ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ahaana afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ee suldaanka muddooyinkii lasoo dhaafay ee wuxuu dareemayey xanuuno dhinaca naqaska ah ee xalay ayuuna ku geeriyooday gudaha magaalada kunyabarow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose suldaan maxamed madow in ka badan toban sano ayuu beeshiisa suldaan u ahaa ee wuxuu kaalin weyn ka qaatay halganka jihaadka ee ka socda bariga afrika isagoo lagu xasuusto kelimaadkiisii ku aadanaa duulaanadii ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka hirdada ay kusoo qaadeen qeyba ka mid ah wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose wuxuu sidoo kale xaadiray mashaariic kala duwan allah u naxariistee suldaanka wuxuu muddo dheer halgan dheer ugu jiray sidii beeshiisa uga leexin lahaa dhabaha uu cadowga la doonayay in bulshada soomaaliyeed uu ku rido taas beddelkeedana wuxuu ku hogaaminayay beeshiisa waddada jihaadka iyo xukunka shareecada islaamka dadaalladiisii fariidka ahaa suldaan maxamed madow waxaa ka mid ah sida uu kaalin weyn uga qaadanayay islaaxinta mujtamaca muslimka ah kuwa uu hogaanka u hayay iyo kuwo kale ee walaalaha yihiin ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose isagoo ka qayb qaadan jiray ee kulamada inta badan lagu xaliyo khilaafaadka ka dhexdhaca ee qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose maadaama uu qayb ka ahaa hogaanka dhaqanka wilaayadaasi ee guud ahaan dadka muslimiinta waxaan leenahay allah u naxariisto suldaan maxamed mayow abuukar oo maanta lagu wado in lagu aaso isla magaalada kunyabarow mid ka mid ah ehelada suldaan maxamed mayow oo la hadlay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa ka waramaya geerida suldaanka iyo halka lagu aasayo magacayaa macalin macalin siid cabdi isxaaqa laydhahaa macalin siid waxaad ka mid tahay ehelka suldaan maxamed nuya abuukar bal ka waran sudaanka geeridiisa iyo xilliga la qabta xanuunka maxaad inoogu sheegi kartaa suldaan maxmayow suldaan oo weynoo la yaqaanuu ahaa suldaankaniyahow naqasa dhiwaayey naqas marka naqaskii dhiwaayey darad dhow dhiigaa lagu shugay dhiiggii maadaama alxamdulilaah ilaahay subxaanahu watacaalaa ayaa maadaama wax daaweeyo dhiigga markii lagu shugay kadib xaafaddaa loo celiyey xaafadda markaa loo celiyey xanuunkiyaa zaa'iday marka naqaskiyaa maadaama zaa'id noqday waa la soo celiyey isbitaalka la keenay isbitaalka markii la keenayna tii rabbiyaa qabatay meeshuu ku geeriyooday isbitaalka afar saaci bar imaalaasaa la keenay marka shan saac toban dhimo markay ahaydna nafta waa daysay ah waa geeriyooday bal ka waran saakay een, halkee lagu asi doonaa saaki waxaa lagu aasi doonaa magaalada kuunyo barwa lagu aas- lagu aasi doonaa wixii macluumaad oo intaasi ka badan iyo aaska ka dhacaya ee magaalada kunye barow wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan kusoo gudbin doonaa insha allahu tacaala mahadsanid abu ayman maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo horay ugu dhaawacmay howlgalla ciidamada mujaahidiintu fuliyeen ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhintay magaalada muqdisho sida warbixinta warkan oo kusii ambaqaadayo nuur cali warsame abushayba waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada qabsaday sawirada iyo magacyada ilaa i laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada kuwaasoo u dhintay dhaawacyo kasoo gaaray howlgallo qorshaysan oo ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen magaalooyin ay ka mid yihiin baydhabo murtadka koowaad ee u dhintay dhaawaca kasoo gaaray howlgallada ciidanka ee mujaahidiinta waxaa lagu magacaabi jiray maxamed aadan cali oo ku magac dheeraa wardi kacaasoo shalay ku halaagsamay magaalada muqdisho sida ay xaqiijiyeen eheladiisa iyo madaxda maamulka ridada koonfur galbeed geerida murtadkan waxaa ka hadlay mursade cabdulcasiis laftigareen oo ah madaxa maamulka shaal dareerka koonfur galbeed wuxuuna bartiisa facebook ku xaqiijiyey in uu wardi ku halaagsamay muqdisho murtadkan waxa uu ka mid ahaa shan askari oo ku dhaawacantay qarax habeen sabti ah oo taariikhda ay ku beegnayd tobankii bishii muxaram ee lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen ee gudaha magaalada baydhabo wuxuuna si gaara uga mid ahaa saddex askari oo ay dhaawacyo aada u darinay ay kasoo gaareen qaraxaasi askarigan ayaa si gaar ah uga tirsanaa maleeshiyaadka waxay ugu yeeraan asluubta kooxda ridada soomaaliya siday xaqiijiyeen asxaabtiisa eheladiisa iyo warbaahinta maamulka ridada koonfur galbeed murtadka labaad ee u dhintay dhaawaca soo gaaray ayaa magaciisa lagu sheegay maxamed abshir bare saacadihii lasoo dhaafay ayuu ku dhintay magaalada muqdisho siday baraha bulshada ku faafiyeen eheladiisa waxaa loo badanayaa in murtadkan labaad uu ka mid ahaa maleeshiyaad ridada ka tirsan oo ku dhaawacmay qarax culus oo maalmo ka hor ka dhacay muqdisho kaasoo lagu beegsaday gaari ciidan oo ay wateen murtadiinta halkaasoo ay ku dhaawacmeen lix askari oo murtadiin ah
mahadsanid abushayba mucaaradka kooxda ridada soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan murtadiinta waxa ay la qaateen gaalada caalamka ee fadhigoodu yahay xirada xalane ee magaalada muqdisho waa kan cabdiqani moxamed oo noo sii faahfaahinaya sidaa ay wararku tibaaxayaan golaha mucaaradka ee kasoo horjeeda xasan garguurta ayaa shalay kulan la qaatay gaalada caalamka ee ku sugan xerada xalaneh ee magaalada muqdisho kulanka mucaaradka ay la yeesheen gaalada ku sugan xerada xalane ayaa ujeedkiisu ahaa dacwad ay ka wadeen xasan garguurte iyo inuu fashil kusoo dhammaaday kulamadii mucaaradka iyo garguurta u dhexeeyey mucaaradka ayaa gaalada caalamka ee xalanee fadhisa u sheegay in garguurta uu diiday xal siyaasadeed islamarkaana uu doonayo inuu boobo doorashooyinka iyaguna ay arintaasi ka biyadiidan yihiin kulankan waxaa goobjoog ahaa safiirada mareykanka ingiriiska iyo midka qaramada midoobay waxaana lasoo sheegayaa in gaalada caalamka ay walaac ka muujiyeen khilaafka siyaasadeed ee ka dhex oloolsan mucaaradka iyo garguurte ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in gaalada caalamka ay u yeereen xasan garguurte kuna amray inuu si deg deg ah maalmaha soo socda ku yimaado xerada xalane si ay wax uga weydiiyaan burburka ku yimid wadahadaladii u socday isaga iyo mucaaradka tan iyo markii ay burbureen kulamadii u dhexeeyey xasan garguurte iyo mucaaradka waxaa sii xoogeystay khilaafka labada dhinac iyadoona garguurte uu halkiisa kasii wato qorshaha doorashada uu doonayo inuu qabto taasoo ay si weyn uga soo horjeedaan mucaaradka mahadsanid cabdiqani bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galguduud ayaa xalay goob fagaaro ah ku daawaday istaarkii alkataa'ib ka soo saartay weerarkii maxaas sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo marwaan maxamed
الله أكبر الله أكبر
halkani waa magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda halkaasoo fagaaro ku yaala gudaha magaalada ay isugu yimaadeen dadweyne fara badan oo rag iyo dumar isugu jir ah kuwaasoo isugu yimid daawashada aflaam jihaadi ah waxaa goobta lagu daawaday aflaamtii jihaadiga ee ugu dambeysay ee uu soo saaro kanaalka kataa'ib al akhbaariya ah kuwaasoo ugu dambeeyey muuqaalkii xiisaha badnaa ee dagaalkii magaalada maxaas ay mujaahidiinta kula wareegeen dadweynaha ayaa ahaa kuwa xiise ballaaran u qabay daawashada filimkaasi waxayna intii ay socotay daawashada filimka ahaayeen kuwa la socday hadba halka uu marayo markii ay soo dhammaatay daawashada filimka islamarkaana ay ku laabqowsadeen dadkii muslimiinta ahaa ee soo xaadiray fagaaraha qaar ka mid ah bulshadii soo xaadirtay ayaa ka warbixiyey muuqaalka iyo waxyaabihii soo jiitay intii ay daawanayeen cawada waxaan daawannay filimaantii oo alkitaab ay soo saartay iyadoo musalsaliin ah waxaa noogu cajiib badnaa filimkii maxaas filinkaas waxaa lagu soo bandhigay gaalo murtadiin boona aad lagu laayay filinkaasna uuna cajiibgeliyey mujaahidiinta ka qayb gasho waxaan leenahay ilaahay dembigooda ha dhaafo shahaadadoodana allah ka aqbalo dhaawacoodana ilaahay wax ha caafiyo annagana insha allah mujaahidiintana garabkoodaan taagannahay habeen iyo maalinba bismillaah alxamdulilaah anigoo joogna galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur cawad waxaan fiirsanay filim aad iyo aad u xiiso badan filinkaas oo ah sidii maxaas sida babakuri dayniire sida gumare aan fiirsannay waxaa ii muuqanayay gaaladoo jabtay xasan gurguurta oo damaarata hay soo raba naqan ninka la yidhaa ayagoo ka cararaya walaayahan mujaahidiinta waxaa leenahay ilaahi subxaana watacaala guuleeyey ilaahi ha guuleeyey mujaahidiinta gaaladan allaha jabsha ayaan leenahay filimku aad iyo aad ugu xeesamisay waxaan leenahay damaarata hay ilaahi subxaana watacaala gaalada ha jabsho mujaahidiinta allaha guuleeyo walaaleen reer falastiin ee yuhuudda ay ku haysa gumaadka ba'an ayakana ilaahi subxaana watacaala ha u fududeeyo ilaahi subxaana watacaala insha allahu tacaala waa gaari doonaa ayakana noogu xigo insha allahu tacaala hadalka intaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu filinka waxaa waaye baa abu bagni waa soo dhoweynay waxaa aad loogu farxo ahay magaalada maxaas oo muddo badan kujaanta gacanta ka maqmeen cadow gacantiis ku jirtay ilaahay fadligiis ilaahay mar dhow kujaanta gacanta soo gashay kitaabka ilaahay lagu maamulayo wax aad loogu farxayahayd ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan ilaahay uga mahad celinay waa wax ilaahay looga mahadiyo waxaa runtii soo jiitay sida ay u cararayaan mursidiintu markay arkaan geesiya towxiidka rucbiga ilaahay ku riday isay kala faninayaan ayaa wax aad iyo aad loogu farxa ahayd taas aad ii soo jiidata istishaadigu wax aad u qiimo badan oo ka hadlay sida istishaadiinta horeba uga hadli jireen waxaan leenahay ilaahay shahaadadiisa ka aqbalo shahaadadiisana ilaahay subxaana watacaala iyo dhiiggiisa ilaahay waa noo barakeeyo fatxi iyo futuuxada ilaahay mujaahidiinta ku siiyey markaasina waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala shahaadadiisa ka aqbalo aniga jooga degmada albuur maanta waxaan fiirsanay filin aad iyo aad u xiiso badan gaala way jabtay way jabtay mujaahidiinta allah guule allah akbar allah akbar walaalayaal ilaahay rabbi raxmaan ah guusha ha noo barakeeyo aniga reer falastiin wallaahi billah cawada aad iyo aada uga naxay ilaahay rabbi raxmaan ah guusha kora ka dhigo cadowgana allah jabiyo gaaladan allah laayo maanta walaalahan falastiin sida loo xasuuqa waa aragtiin walaalayaal oo meel walbaa joogtiin habeenka saqdha u kacaya salaatuleel u dukada ee walaalihiin meel walba ay joogaan inay usoo ducaysiinaa linka rabaa ilaahay walaalaha faristiinka dhibaatada heesa ilaahay ha ka qabto ilaahay gaalada ha jabsho ilaahay yahuudda isku jabsho meel walba joogaan waxaan dhahay mujaahidiinta guuleysta walaalahan waxaan dhahaynaa sabra ee sugnaada dhaha meel walba joogaan ha iska sabraan waxaan idunyo le waayo way dhammaane insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullah isdaarkan oo maalin ka hore uu soo saaray kanaalka kataa'ib al akhbaariya ayaa lagu soo bandhigay weerarkii ka dhacay magaalada maxaas oo muddo laba iyo toban sano kadib ku soo noqotay gacanta mujaahidiinta kadib markii lagu xasuuqay maleeshaadkii murtadiinta ee ku sugnaa isla markaana lagala wareegay saldhigyadii ay ku lahaayeen degmadaasi mahadsanid marwaan hay-ad reer galbeed ah ayaa warbixin ka soo saartay dilalka iyo tacadiyada foosha xun ee maleeshiyaadka maamulka ridada ku hayaan shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah cusmaan axmed dhuubow ayaa ka waramaya warbixin sanadlaha oo maalmo ka hor ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda silibiyadda ah ee maraykanka ayaa lagu faahfaahiyey falal isugu jira dilil iyo tacadiyo aada u fool xun oo sanadkii laba kun afar iyo labaatankii ka dhacay gudaha dalka soomaaliya kuwaasoo ay geysteen maamulada riddada ee ka jira dalka soomaaliya xadgudubyo culus oo ay ka mid yihiin dilil aan loo aaba yeelin ciqaabyo isugu jira jirdil iyo falal naxariis darro ah oo ka baxsan bini-aadanimada iyo tacadiyo tirabeel ah ayay shacabka soomaaliyeed ka dhaxleen kooxda riddada soomaaliya sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka washington waxa uu shaaca ka qaaday in maleeshiyaadka riddada ee xasan gurguurta ay khaarijiyeen ugu yaraan toddobaatan iyo laba qof oo rayid ah intii u dhexaysay bilihii koowaad ilaa iyo sagaalaad ee sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun afar iyo labaatan sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in sanadkan gudihiisa gaar ahaan bishii sideedaad in maamulka gaala raaca ee isugu yeeray puntland uu xukun dil ah ku fuliyey afar wiil oo yaryar oo aan weli qaangaarin kuwaasoo lagu eedeeyey waxa ay ku sheegeen dembiyo la xidhiira argagixisanimo sida ay wasaaraddu ka xaqiijisay sarkaal ka tirsan urur gaaleedka qaramada midoobay dowladda siliibiyadda ah ee mareykanka waxaa kale oo ay shaacisay in maleeshiya taabacsan maamulka riddada ee villa soomaaliya ay si bareer ah u dileen ugu yaraan lixdan iyo lix qof oo rayid ah sida ay xaqiijisay hay-ad mareykan ah oo ka shaqaysa arrimaha baaritaanada maamulka kooxda riddada soomaaliya ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in dadka rayidka ay si amarlaan iyo sharci darraa isaga xirxirto iyadoo mararka qaarna dadkaasi maxaabiisahan uga hayso guryo qarsoodi ah oo dadka lagu jirdilo ka hor inta aan si rasmi ah dacwad loogu soo oogin shakhsiyaadka dhaleeceynta u jeediya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulada puntland iyo kismaayo ayay warbixintu xustay in ay la kulmaan falal aargudasho ah gaar ahaan marka ay soo bandhigaan musuq maasuqa xargaha goostay iyo fashilka amni ee maamuladaasi bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda silibiyadda ah ee mareykanka ayaa si cad loogu qeexay in maamulada riddada ee ka jira soomaaliya ay si aan sharci ahayn u xirxiraan oo ay u xanimeen dad aad u fara badan iyagoo ku eedeynayo inay taageersan yihiin mujaahidiinta al-shabaab maamuladani waxa ay si joogtaha u adeegsadeen eedeymo la xidhiira al-shabaab si ay ugu marmarsiyoodaan xarigga sharci darrada ah ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka ay dowladda kaafiradda ee mareykanka soo saartay talaadadii lasoo dhaafay lix qof oo magacyadooda lagu xusay bayaanka ayay wasaaradda khaarijiga ah ee maraykanku sheegtay in sifo sharci darro ah sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ee loogu yeero niso ay xabsiga ugu taxaabeen iyagoo wax dacwadda aan lagu soo oogin kuwaas oo warbaahintu ogaatay ayay tiri wasaaraddu in ay yihiin dhallinyaro dhammaantood ka soo jeeda somalilan ciidamada calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ee loosoo wakiishay duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya ayaa iyagana waxa ay geystaan falal aad u fool xun oo ka dhan ah shacabka soomaaliyeed sida lagu xaqiijiyey warbixinta uu maraykanku soo saaray dilal aad looga argagaxay oo ciidamada kufaartu ay si ulakaca ula beegsadeen dadka rayidka ah ayaa ka dhacay deegaanada ay saldhigyada ku leeyihiin ee gudaha soomaaliya sida ay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ka soo xigatay hay-ad ay ku sheegtay in ay ku shaqo leedahay arrimaha baaritaanada warbixintu waxay xustay in mid ka mid ah kiisaskaasi isugu jira dilalka iyo dhaawaca sida arxandarrada ah loogu xasuuqay shacabka soomaaliyeed ay si bareer ah u fuliyeen ciidamada ka socda midooda afrika gaar ahaan muddadii ay ku shaqaynayeen magacii hore ee atmis sidoo kale maleeshiyaadka maamulka riddada ee isugu yeeray somalilan ayuu maraykanku sheegay in awood xadhaaf ay u adeegsadeen dad rayad ah oo bannaanbaxayay islamarkaana si bareer ah ay u khaarijiyeen dhowr qof oo ka mid ah dadkii mudaaharaadayay bayaanka maraykanka waxaa kale oo lagu xusay in maamulka riddada ee somalilan uu mamnuucay faafinta wararka loo arko in ay yihiin kuwa carqaladeyn kara maamulkaasi iyadoo dad badan oo deegaanka ah loo xirxiray qoraallo ay baraha bulshada soo dhigeen oo ay ku eedeynayeen hay-adaha maamulkaasi iyo musuq maasuqa baahsan ee ragaadiyey maraykanka waxaa kale oo uu daboolka ka qaaday in maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay kufsadaan haweenka iyo carruurta ku nool xereeyaha barakacayaasha islamarkaana ay gabdhaha yaryar iyo guud ahaanba dumarka falal dhaqan xumaha ay kula kacaan iyagoo qasbaya sidoo kale warbixintu waxa ay bannaan ka soo dhigtay falal isugu jira kufsi iyo dhaqamo kale oo aad u fool xun oo ay geystaan maleeshiyaadka sirdoonka kooxda riddada soomaaliya maxamed kaafi abuukar sidoo kalena loo yaqaano maxamed sheekh abuukar ahna kabtan ka tirsan ashahadala dirirka ayaa shaqada loogu ceeriyey falalkaasi dhaqan xumada ah sida wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxaa kale oo shaaca ka qaaday in jawaasiista maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay xarig sharci darraha kula kaceen mid ka mid a wariyaasha maxalliga ah kaas oo daabacay maqaal ka hadlaya baaritaan uu ku sameeyey ceel xawaalwadareed ay u adeegsadeen maleeshiyaadka riddada isku soo badaduuba falalkani arxandarrada ah ee isugu jira dilalka iyo tacadiyada foosha xun ee kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada ashaadala dirirku ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed ayaa waxaa aad ula yaaban kufaartii caalam
ugu dambayntiina munaasabad gebagaba u ahayd tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday gudaha masjidka abuubakar usidiiq ee degmada tiyeglow xasan cabdiraxmaan ayaa sii ambaqaadayaa muddo sanad iyo saddex bilood ah uu masjidka abuubakar usidiiq uu ka socday cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa lasoo gebagabeeyey markii ardaydu ay dhammeysteen tafsiirka qur-aanka munaasabadii lagu soo gebagabeynayay tafsiirka oo ka dhacday gudaha masjidka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culumo nuqabo waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ahaa sheekhii akhrinaya tafsiirka oo munaasabada ka hadlay ayaa tilmaamay in ardaydu ay ahaayeen kuwo akhlaaq wanaagsan si fiicanna ugu dadaalaya cashirka wuxuuse xusay saddex macalin oo dadaal dheeraada la yimid muddadii uu tafsiirka socday tafsiirkan tafsiirkii shanaadu oo magaalada laka akhriyo walka faa'iidaystay dad badan waa ka faa'iidaystay arday badan marka ilaah subxaana wa tacaala yaa ka mahadsan oo nin suurta geliyey yaan ka mahadayaan ardaytan haddaha dhammaystay gaar ahaan arday markaa eedan sabar badan eedan dulqaad badan haayaan oo eedan akhlaaq wanaagsan akhlaaqdu eedan fayl gaar ahaan oo markaa sadde qof baba tilmaame inay kitaabka akhriyi koraan daraasii koraan ummaddan fasiro koraan ummaddan sheego koraan ardayga leeraw maalin ugaas iyo ardayga leeraw maalin nuurow iyo ardayga leeraw maxamed isaaq ha maxamed isaaq markaa sadiidaas qof maybal leeyina miisiyi goone ee leeyin tafsiirka akhriyi koraan ummaddan fasiro koraan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa abaalmariyey saddexda arday ee shiiqa uu tilmaamay inay ahaayeen ardayda ugu wanaagsanaa islamarkaana ay akhrin karaan tafsiirka qur-aanka kariimka kuwaasoo maktabka uu siiyey abaalmarino qaali ah waxaase si gaara loo maamuusay mid ka mid a macalimiinta uu ardaydiisa keenay masjidka si ay u dhagaystaan cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka una dhabar adeegay muddada sanadka ka badan ee darsiga uu socday insha allahu tacaala sideedaas qof maktabka maanka talagalay inuu is abaalmari mayna ka abaalmariyay lankasta iyo kumada kitaabka laxata la akhriyay sharaxji oo ibnu kathiir ah insha allahu tacaala lankasta iyo kumada sideedaas qof sheekha magdhow tafsiiru ibnu kathiir yaa insha allahu tacaala laka abaalmariye may dheeri aha maalinka leeraw macalin nuurow may xoogaa masiia wadaday madrasadatis madrasat cumaan maayne ibni cafaan dhallinyaradiis dhammaantiyo kooyaya marka maadaama iyoona kitaabtan walbadan hansabareen iyo maalinka ha garab guuhiyaayeen insha allahu tacaala may kala linka daray marka inuu isaga dheeri aha beeso oo konton dollar ah oo jaa'isaa insha allahu tacaala antaasku ku koobay wabillahi towfiiq waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo joogay munaasabadda ayaa kelimad qayimaha oo dhinacyo badan taabanaysay goobta ka jeediyey tafsiirka qur-aanka kariimka iyo la akhriyaay waana ashrafu alculuum wa culuumta culuum alqur'aan aan ka sharaf badan culuum alxadiid hakiigda kadib le culuumta kala koyaas maadaama kalaamullaahi la bardaay la daraasayaay meelo la ka akhriyawna beytullaahi hayti hadda masiigoona awaleey barako badan iyo khayr badan iyo meelaha kadegaasi sida xadiidka rasuulka sala allahu alay wasalam mabtusiyaw fi saxiixi muslim majtamaca qowmun fii beyti min buyuuti illaahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ilaa nazalat calayhim asakiina wagashyathum alraxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fi man cindah oo kamaa qaala sala allahu alay wasalam jazaakum allahu khayra jazaa walaalayaal marka may ballanaa qur-aankan oo qiimaha badan leh khayr oo dhan ka kuloosinyi khayray dunya walaakhira adduunyi aakhira booli wanaagyo hayka jara allaha niindejiya mahadle ilaahayna ma belya maa faradnaa fi lkitaabi min shayin ugu dambeyn qaar ka mida ardayda ayaa soo bandhigay qeybo ka mida tafsiirkii ay barteen qaala tacaala ilaahay ma bare qad samica allaahu xaqiiqa ilaahay dhigi qowla latii tii hadalsha tujaadiluka nabi oo kii kala doodasi fii zawjiha fii sha'ni zawjiha hartishashiinishakii kala doodasi ee ilaahay dhigi we watashtakii sheegadaasoo ila allah ilaahay inta ka anan sheegadaas wallaahu ilaahayna yasmacu kidhiiga waay taxaawurakumaa doodin isnagnagaasaan kidhiiga waay ina allaha ilaahay samiicun allih walkas dhigay basiirun araga waay
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده ذلك كاس الكتاب كتاب إلى ريب شك فيه دتسمعها هدى أي هاد كيهن نوى للمتقين دتك متقين كيهن نوى وهم متقين الذين هانواي يؤمنون رميان بالغيب غيب رميان واي ويقيمون الصلاة شنت صلاة توسيان واي ومما كي والكمت رزقناهم انكر زابن ينفقون والكبيان واي waa tafsiirkii shanaad ee kusoo gebagabooba degmada tieglow kaasoo ay ka faa'iidaysteen arday kala duwan oo haddaba qaar badan oo ka mid a yihiin macalimiin wax ka dhiga madaarista iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala degmada tieglow iyo guud ahaan wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abuu xasaan warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligan waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu